darsigii koowaad ee siirada nebiga sala allahu calayhi wa alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin rabbigan subxaanahu wa tacaala wuxuu noo abuuray inaan caabudno wuxuu noo soo diray ambiyo iyo rusul noo caddeeya waajibaadkana saaran waxa ilaahay raalli ka yahay waxa uusan raalli ka ahayn rusul iyo ambiyo noo caddaysa ayaa ilaahay noo soo diray subxaanahu wa tacaala rusushaas marka iyo ambiyadaas in la rumeeyaa waa rukni ama tiir ka mid a arkaanta iimaanka oo lixda ah ka mid ah qofkii aan rumayn ma noqonahayo muslim ama mu'min ma noqonahayo rususha ilaahay qur-aanka noogu sheegay waa shan iyo labaatan rasul siddeed iyo toban ka mid ah suuratul ancaam aayadda watilka xujatuna ayaa lagu sheegay inta kalena suuradaha kale ayaa lagu sheegay ninkii shaacirkaha waa kii yidhi fii tilka xujatuna minhum hamaaniyatun min bacdi cashrin wayabqى sabcaة wahmu idriisu huud shucayb صaalix wakada dulkifli aadamu bilmukhtaari qad khutimuu fii tilka xujatuna aayadda ah tilka xujatuna minhum rususha xaggooda hamaaniyatun baa ahaatay sideed oo min bacdi cashrin toban gadaalkeed ah sideed iyo toban baa ahaatay wayabqaa waxaa baaqi noqonaya sabcatun toddoba wahum toddobadaasi idriisu weeye huudun wahuudu weeye wa shucaybu صaalix wakadaa dulkifli weeye aadamu nebi aadam weeye bilmukhtaari nebi moxamed sala allahu caleyh wasalam qad khutimuu ayaa lagu khatimay shan iyo labaatankaas afar ka mid ihi waa carab afarta carabtahay waxa weeye shucayb huud saalix muxamedun sala allahu calayhi waxaa jirta ambiye kale oo lagu sheegay sunnada nabiga lagu sheegay sala allahu caleyhi wasalam laakiin qur-aanka waxaa ka mid ah shiith waxaa ka mid ah yuushac oo ahaa saaxibu muusa calayhi asalaam calayhim assalaam waxaa ka mid ah ambiyada qaar nebinimadooda laisku khilaafay sida shamwiil iyo tubbac iyo khadir iyo daaniyaal nebi miya ambiye miya mase ambiye miyaha laisku khilaafay ambiyada waxaa jira qaar kale qaar kaloo fara badan oo qur-aanku uu tilmaamay laakiin aan qisadooda iyo magacyadooda midna naloo sheegin marka waxaa waajiba inaan sidaas u rumayno ilaahay inuu rusul iyo ambiye soo diray khalqiga inay hanuuniyaanna ilaahay usoo diray intii magacyadooda naloo sheegana sidaasaan u rumaynaynaa magacyadooda intii aan naloo sheegayna guud ahaan ayaan u rumaynaynaa ambiyadaas marka iyo rusushaasi waxay leeyihin khasaa'is waxyaabaha ilahay ku khaas yeelay ayay leeyihiin waxaa ka mid a waxyaabaha lagu khaas yeelay waxyi oo xag rabbi looga soo waxyoodo nebi unbaa loo waxyoodaa waxyi u yimaada waxyi waxaa jira ah bimacna alilhaam oo qofka wax lagu ilhaamiyo kaas isagu ambiyada khaas kuma aha ilaahay wuxuu u waxyooday ummu muusa baa ilaahay u waxyooday dad kaloo fara badan baa loo maryam baa loo waxyooday marka waxyigaasi bimacna alilhaam weeye ee maaha waxyigii sharci lagu soo dejinaya ma ahan waxaa ka mid a ambiyada waxyaabaha khasaa'istooda alcisma inay ka dhowrsan yihiin waxyaabaha ay ka dhowrsan yihiin saddex arrimood marnaba kama dhacaan ambiyada taas waa laisku waafaqsan yahy midda koowaad oo ah shirki iyo kufri iyo iyo kabaa'irta dunuubta taasi horta kama dhacdo ambiyada waxaan kaloo ka dhicin oo ay macsuum ka yihiin inay ku gafaan waxyigii loo soo dhiibay ama ay halmaamaan ama ay qaldaan ama ay qariyaan waxaa kaloo ka macsuum ay macsuum ay ka yihiin waxyaabaha sharafta wax u dhiba khawaarimulmuru'a qofka sharaftiisa wax u dhibi kara iyadana macsuum bay ka ahaayeen waxaa laysku khilaafay sakaa'irtu ma ka dhacdaa dembiyada yaryar iyada sida raajixa waxa wey ka dhacdaa laakiin laguma sugo haddii uu ka dhacaba ilaahay baa xasuusiya wayna ka toobadkeena ka noqdaan khasaa'ista ambiyada waxaa ka mid ah indhahoodu inay seexdaan laakiin qulubtooda aysan seexan waxaa ka mid ah in la door geliyo markay dhimanayaan nafta in laga qaado in kale waxaa ka mid ah dhulku inaysan cunin jirkooda inaan dhulku cunin waxaa ka mid a in lagu duugo meeshay ku dhintaan waxaa ka mid a inaysan waxba laga dhexlin cilmi baa laga dhexla maal aan laga dhexlin waxaa ka mid ah ru'yadoodu inay waxyi tahay oo xaq tahay rasuul rususha ka mid a qofkii beeniyaa wuxuu la mid yahay qof asagoo rususha dhan iyo ambiyada dhan beeniya ayuu la mid yahay ilahay markuu muminiinta kaga warramay wuxuu laa nufariqu bayna axadin min rusulih ma kala geynayno axad rususha ilaahay ka mid a rususha waxaa ugu fadli badan shan la yidhaahdo ululcasmi min alrusul la yidhaahdo shantaas waxa weeye waa nuux ibraahim waa muusa ciisa iyo nabigeena maxamed sala allahu calayh wasalm shantooda waa shanta ilaahay uu yidhi nebiga calayhi salatu wasalaam ilaahay uu ku leeyahay fasbir kamaa sabara ululcasmi min alrusul sabr ku sabr dacwada gaartinteeda sida uu ay u sabreen ululcasmi min alrusul ululcasmi waxaa lagu magacaabay yacni mashaqada iyo dhibaatada ay kala kulmeen ummadahoodii iyo juhdiga ay ku dhiibeen siday u gaarsiin lahaayeen diintii ay u gaarsiin lahayen ummadahooda waxay bixiyeen juhdi aysan cid bixisa aysan jirin sidaas ayaa nebi maxamed leeyahy ku daya kuwaas shantooda wada socda laba suuradood qur-aan ka mid ayaa lagu sheegay suurat laxzaab waa lagu sheegay waid akhadnaa min annabiyiina miithaaqahum ومنك والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم أه، waxaa kaloo lagu sheegay suuratu shuurana waa lagu sheegay sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan waaladii awxaynaa ilayka nabi maxamed baa loo jeeda sal ly wasalam wamaa wasaynaa bihi ibraahiima wamuusa waciisa marka shantooda wada socdo labada suuro ayaa lagu sheegay ambiyadaas marka markii xagga laga fiiriyo tartiibkooda xagga zamaniga laga fiiriyo nebi aadam baa ugu horreeyey kadib eh, nebiyada inkastoo aysan mashhuur ahayn sida shiith oo kaleeto idriis kadib nuux kadib huud kadib saalix kadib nebi ibraahim oo ahaa abulambiyaa ambiyada isaga ka dambaysay faraciisa ayay ahaayeen isagay kasoo jeedeen oo isagu wuxuu dhalay ismaaciil oo uu ka- kasoo je- ka farcamay nebi moxamed sal allahu aleyh wasalam iyo eh, isxaaq oo uu ka farcamay yacquub oo asna sii dhalay yuusuf sii dhalay iyo eh, banu israa'iil halkaas ayay ka farcameen ambiyadii banu israa'iil oo dhan waxay ka soo farcameen yacquub ayay ka soo farcameen nebi ibraahim calayhi salaatu wassalaam qur-aanka waxaa lagu sheegay lixdan iyo sagaal jeer ayaa lagu sheegay Eh, ciraaq ayuu ku dhashay qolo wuxuu ka dhashay asnaamta caabuda iyo qoraxda iyo dayaxa iyo xidigaha caabuda aabbihiis wuxuu ahaa nin najaar ah alwaaxda qora ayuu ahaa wuxuuna ka shaqaysan jiray samaynta asnaamta ayuu samayn jiray nebi ibraahim calayhi sa- calayhi salaatu wassalaam yaraantiisiiba ilaahay ku hanuuniyey inuu ka fogaado asnaamtan iyo cibaadadooda aabbihiis markuu sanamka sameeyo isuu u dhiibi jiro wuxuu odhan jiray olo soo gad markuu suuqigeey ayuu odhan jiraa la yidhi man yashtarii maa yaduru walaa yanfac waryaa gadanahaya wax dhiba oo aan waxba tarayn yaa gadanaya mararka qaarkood waxaa la yidhi webiga inta geeyo biyaha madaxa u geliya ayuu odhan jiray ishrabi cab ayuu odhan jiray isagoo isagoo maarata ku jeejeestaay markii ilaahay uu nebi ka dhigay qoomkiisi ayuu wuxuu ugu yeeray ilaahay inay caabudaan oo ay ka tagaan asnaamtan iyo wax ay caabudayaan dood dheer ayaa dhex martay isagay qoomkiisi ee, waa kii jajabiyey asnaamtii jajabiyey oo kii ugu weynaa faaskii qoorta u suray iyaguna ee, waa la dagaalameen waa iyagii dabka u shiday dab bay u shideen dab weyn bay u shideen dabkii bay ku rideen dabkaas markii ay ku rideen waxaa la yidhi ma jirin baa layidhi daabad daabadaha ka mid ah xayawaanaadka ka mid ah ilaa waxay isku dayaysa inay nebi ibraahim ay ka damiso dabka ilaa bahasha la yidhaahdo wasaqada ama ilweynta ma ahani iyadu waxaa la yidhi waa afuufaysay lidaalika waxa weeye ayaa sunno waxay tahay in la dilo xadiidkaasna waa xadiid saxiixa nebi ibraahim calayhi salaatu wassalaam markii uu xaqiiqsaday qoomkiisu inaysan marnaba aysan cinaad aysan ka tegayn yacni naartii lagu tuuray oo ilaahay uu ka badbaadiyey oo ilaahay yidhi kuunii bardan wasalaaman calaa ibraahim qabow noqo iyo nabadgelyo u noqo ibraahim u noqo oo uu ka soo baxay isagoo nabad qaba mucjizadaas iyagoo arkay haddana waxa weeye kufrigoodii kamay tegin cinaadkoodii ayay kusii adkaysteen markaas ayagu wuxuu go'aansaday inuu isaga haajiro nebi ibraahim calayhi salaam wuu haajiray wuxuu u haajiray dhulka shaam waxaa la socda markaas zawjadiisii saara iyo wiil uu adeer u yahay oo ah luut nebi luut labadaasaa rumaysay labadaasaa raacday shaam buu degay halkaasuu degay kadib wuxuu u safray masar ayuu tegey isagoo ay la socoto saara xaaskiisu la socoto Ee, masar waxaa xukumayay melik jabbaar aad iyo aad u dulmi badan hadduu maqlo qof dumara oo qurxoon inay soo gashay magaalada soo gashay halaii keenu odhan jiray hadday nin leedahana ninka waa ka dili jiray ibraahim arrintii wuu ogaaday markuu masar tegey ninkan inuu sidaas yeelo boqorkii markuu u yeeray ibraahim u yeeray oo uu weydiiyey qofkan kula socotaa maxay tahay wuxuu yidhi walaashay weeye markuu soo noqdo oo saara ku soo noqdona wuxuu yidhi haddii boqorku kuu yaro ku weydiiyo maxaa isku tihiin ninkan waxaad tidhaha walaalkay weeye anna adigu walaashay baa tahay oo xagga diinkaad walaal iigu tahay sababtoo ammaanta masar kuma sugna aniga iyo adiga qofaan ahayn oo muslima kuma sugna marka arrinkaas waxaa la yidhahdaa sarbeeb ama macaariid waa sarbeebtu wayna bannaan tahay cinda alxaaja markii loo baahdo meligii markuu ciidankiisa uu soo diray wuxuu yidhi hala ii keeno hala ii keeno saara hala ii keeno ibraahim markaas ayuu salaad galay iyo baryihii ilaahay uu istaagay saara markii meligii uu- ay u gashay ayuu weydiiye wuxuu yidhi, ninkan kula socdaa muxuu yahay markaas waxay tihi walaalkay weeye gacanta usoo la soo aaday xaggeeda markaas ilaahay gacantii qallajiyey oo sida khashab ka dhigay sida qori ka dhigay markaas wuxuu yidhi, waa ku daynayaaye iga fuji wax ay igu dhajisay ma idaynaysaabe te ballan miyaa waa ballan weeyu ilaahay u bariday ilaahay waa ka qaad mar labaad buu la soo aaday sidii oo kale mar saddexaad buu la soo aaday sidii oo kale markuu arkay inuusan qofkan wax xumaana u geysan karin ayuu u yeeray ciidankiisa wuxuu yidhi, "Iga- iga bixiyuu yidhi tan shaydaan baa ii keenteene insaan iimaan iimaanna keenin iga bixiyuu yidhi gabadhaas khaadimadaana siiyuu yidhi dirana iga dira nebi ibraahim calayhi salaam oo sidii u tukanaya salaaddii ugu jira baryihii ugu jira ayay u gashay markaasuu gacanta u haadiyey salaad buu ku jiray see arrintu see tahay markaasi waxay ku tiri radda allaahu kayda alkaafir ilaahay hagartii gaalka ilaahay waa ku celiyey hagartiisi iyo dhagartiisi ilaahay waa ku celiyey nebi ibraahim calayhi salaam shaam ayuu ku soo noqday waa nin waayeelah eh, xaaskiisuna iyaduna sidoo kale mana dhali jirin waana weynaatay markaas ayay waxay ku tiri nebi ibraahim gabadhan masar layga soo siiyey guurso waxaa laga yaaba ilahay inuu wax kaaga arsuqe haajar nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam uur bay u yeelatay ismaaciil bay u dhashay markay dhashay ayaa saara arrinkii ayay ka masayrtay qalbigeedii baa waxaa galay masayr galay maadaama ay dhashay gabadhii ay dhash wiil loo dhalay ibraahim loo dhalay qalbigeedii baa masayr galay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu amray nebi ibraahim inuu haajar iyo wiilkeedaba qaado oo geeyo maka geeyo makana waxay ahayd markaas dhul cidlaa oo buuraleeya oo wax biyaa iyo wax baada midna lahayn wax deganna aysan jirin arrinkaas marka waxay ka mid tahay ibtilaagii ama imtixaankii nebi ibraahim lagu imtixaanay ayay ka mid tahay waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaatin faatamahunna imtixaanaadka lagu imtixaanay nebi ibraahim oo uu ka soo baxay oo gutay si taama u guta ayay ka mid tahay waxaa ka mid a tanaa ka mid a waxaa ka mid a dabkii lagu riday ayaa ka mid a waxaa ka mid a wiilkiisa ismaaciil oo la odhan doono gowrac la odhan doono ayaa ka mid a ibtilaa'aad badan ayaa lasoo marsiiyey nebi ibraahim sidii ayuu soo kaxeeyey haajar iyo wiilkeedii wiilka markaas way nuujinaysaa wuxuu keenay maka ayuu keenay ceelka zamzamka hadda maanta meel meesha uu ka qodan yahay korkiisa halkaas geed ku yaalla geedka hoostiisa ayuu u dhigay wuxuu halkaa uga tegey hal kiisa kiintaal oo timirah timir ah iyo sibraar biyo ku jiraan labadaasuu uga tegey waana ka dhaqaajiyey mar alla markuu dhaqaaqay ayay ka daba dhaqaaqday umu ismaaciil oo waxay tidhi yaa ibraahim ayna tadhabu watatrukuna bihada alwaadi aladii laysa fiihi aniisun walaa shay xaggeed aadaysaa oo nooga tegaysaa waadigan aan wax jooga iyo wax la weeshada midna lahayn hadalka way ku celinaysaa isna u jawaabi mahayn waa iska sii socdaa mana soo fiirinayo markii dambe ayaga waxay tidhi allaahu amaraka bi haada sidaan ma ilaahay baa ku amray markaasuu yidhi nacam sidaas ilaahay baa i amray markaas waxay tidhi idan laa yudayicunaa haddaba lama ilaahay nama dayacayo haddii ilaahay ku amray ilaahayna ma dayacayo marka waxay kutusinaysaa sidqigeeda iyo iimaankeeda iyo tawakulkeeda ilahay ay tala saaratay iska soo noqotay ibraahimna uu sidiibu u tegey markuu buurtii ka degtay meel aysan ka arkayn uu tegey ayuu soo jeestay beedka xaggiisa u soo jeestay markaasuu ku ducaystay ducada ilaahay uu ku sheegay suuratu ibraahim ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم warzuqhum min ahamaraati lacallahum yashkuruun halkaas ayuu igu duceeyey ilmihiisii ou leeyahay ilaahu ilmahayga halkaas ayaan uga tegey meeshaas waadigaas aan biyo iyo midna lahayn zarci midna lahayne ilaahu dad jeclaysay inay soo aadaan oo wax ay weheshadaan u keen risiqna ilaahu u keen ilaahay ducadiisii waa ajiibay umu ismaaciil oo iska soo laabatay wiilkeedii halkaa ku noogusin jirtay biyaheedaasna waa iska cabi jirtay timirteedaasna waa cuni jirtay biyihii ayaa dhammaaday markii biyihii dhammaadeen ayay oontay wiilkii yaraana wuu oomay wiilkii isrogroghaya oon dartiis ayay fiirsan weyday sidaa inay ku fiirsato ayay kari weyday markaas inta dhaqaajisay waxay aaday xagga buur u dhoweyd bay aaday oo la odhan jiray safa buurtii bay fuushay bal inay aragto waxdada xaggii waadigii bay fiirisay waxba u jeedi weyday buurtii bay ka degtay markay buurta ka degtay inta cabuurkeedii darafka qabsatay oroday xoog u oroday ilaa ay gaartay meel dhexe kadibna way socotay buurtii kale oo marwal odhan jira ayay fuushay sidoo kale markay caradii firfiirisay arki weyday soo degtay haddana way soo oroday ilaa buurta kale ay fuurtay toddoba jeer bay sidaas samaysay markii toddobaad oo ay buurta marwo saaran tahay ayay waxay aragtay shanqar maqashay shanqartaas ay maqashay ayay soo dhugatay wiilkii xaggiisa oo waxay u cabsatay wiilkii waxay tiri wiilkii ama wax dhibi gaaraan wiilkii bay soo aaday jibriil ayay ahayd shanqartaasi ahayd meeshii wiilka yarkaa uu jiifo oo lugihiisa ku aadanayd ayuu ciribtiisa ku dhiftay jibriil ama garabkiisa ku dhiftay ilaa biyihii ka soo burqadeen markaas iyadu biyihii ay u qabtay yacni biyihii baahida ay u qabtay darteed ayay biyihii waxay u samaysay dar u samaysay xawd u samaysay oo gacanteeda ku celcelisay zam zam saas ugu celcelisay markaas ayaa lagu magacaabay zamzam sidaa loogu magacaabay celintii iyo biyihii ayslahayd ay lahayd yaysan kaa kala faafin weelkii ay wadatana waa ku shubatay jibriil markuu intaa u sameeyey ayuu wuxuu ku yidhi ha ka cabsan dayacaad ha ka cabsan buu yidhi ka cabsanina dayacaad ha ka cabsanina meeshan waxaa ku yaal beyt ilaahay leeyahay oo uu dhisi doono wiilkaagan iyo abiis ay dhisi doonaan marka markii ay tiri oo ilaahay ku kalsoonaatay oo ay tiri idan laa yudayicunaa waa iyadii tiri ilaahay wuxuu abaalmar uga dhigay inuu u bishaareeyo maaragta melku jibriil oo uu yidhaahdo ilaahay idima dayacayo intaa markay maqashay niyaddii baa u degtay biyaheeda iska cabtay meesheeda iska joogtay wax yar kadib waxaa soo maray dad safara oo qabiilo la odhan jiray jurham oo reer yaman ah xaggooda ka yimid ayaa waxay soo degeen maka meel hoosteedahay soo degeen markaasi waxay kor ka arkeen shimbir ku noqnoqonaya meeshii markaasi waxay yidhahdeen shimbirkaas kolley meesha ku noqon biyuu ku noqnoqonaya waadigaana anuu biyo kumaana ogeyne bal intay direen nin iyo laba nin direenba waxay yidhahdeen bal soo fiiriya meesha uu shimbir ku noqnoqonayo meeshii markii ugu waxay ugu yimaadeen qofkan dumarka oo biyahan haysata waa noqdeenoo qoladii bay usoo sheegeenoo qoladii waa soo guureen umu ismaaciil bay u yimaadeenoo waxay yidhahdeen ma noo idmaysaa inaan kula degno meeshaan akhlaaqda carabta ayay ka mid ahayd akhlaaq wanaagga carabta ayay ka mid ahayd waa qof dumara oo daciifa inay ka idan qaataan waxba uguma baahna ayagaabaa ka xoog badan laakiin qofkan inaysan qof caadiya ahayn ayay arkeen meeshaanu biyo lahayn qofka biyaha ku haysata iyadu- iyaduna markaas wehel bay u baahnayd waxay tidhi waan raalli baan ku ah waan idiin idmaya laakiin biyahaas wax xaqa kuma lihidin wixii aan idinka siiyaa ku leedihin sidii bay raalli ku noqdeen iyagana waa degeen ahalkoodii iyo dadkoodii bay u cidirsadeen meeshii waxay noqotay degaan bay noqotay ee, maka sidaasi degaan ku noqotay ismaaciilna meeshiibuu ku barbaaray luqadii carabiga ayuu ayagii ka bartay halkaas ayaa waxaa ka bilaabatay waxaa la yidhaahdo alcarabu almustacriba carabta carabowday leanna carabtu waa saddex qaybood waxaa jirtay carab la odhan jiray carab caariba baa'ida carab caraba wasala laakiin baa'ida dhammaatay oo halaagsantay waa qoomkii saalix waa qoomkii huud waa qoomkii shucayb iyo kuwa kale qolada labaad waxay ahayn carab caariba baaqiya carab asala oo weli baaqiya waa qoladan jurham iyo qaxtaan oo la yidhaahdo bani qaxtaan la yidhahdo qolooyinkaasi weeye qolada saddexaad waxa weeye carab mustacriba carabta carabowday waa nimanka le alcadnaaniyuun oo ah faracii nebi ismaaciil iyagu marka carab asalkii ma ahayn laakiin way caraboobeen luqaddii carabiga barteen carabtii saas uga mid noqdeen nebi ibraahim calayhi salaam ahalkiisa wuu soo ziyaaran jiray muddo kale muddo kastaba bacda mudda uu soo- uu imaan jiray markuu nebi ismaaciil uu gaaray socodkii gaaray oo inuu adeeg gaaray oo oo uu noqday inuu waalidkiisa uu u adeego oo dhibkiisii uu tegey laakiin manfacadiisii bilaabatay waana marka loogu jecel yahay ilmaha ayaa ilaahay amar wuxuu ku siiyey nebi ibraahim inuu gowraco waa wiilkiisa keliya oo ilmo ka haysto isna waa ninkaas waa yeelka oo ma garanaysaa da'da ah sidaas ayaa lagu amray falama balaga macahu السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى أرنكي أيو أبان دقي ويلكيسي وحو يري ويلكيجيو waxaan hurdo ku arkay hurdadana ambiyada ru'yadeedu inay waxyi tahana waa tan soo sheegna waxaan ru'yo ku arkay buu yidhi anoo ku gowracaya ee maxay kula tahay wiilka wuxuu ku jawaabay jawaabtii uu ku jawaabi lahaa wiil baariya oo ilaahay amarkiisa u hoggaansan wuxuu yidhi yaa abati aabbahayow ifcal samee maa tu'maru waxa lagu amraayo satajidunii in shaa allahu min alsaabiriin waxaad arki doontaa inaan ahayd kuwa sabra inaan ka mid noqdo sidii buu marka soo qabtay mididiisii soo afaystay markaasuu soo qabtay wiilkii xabad xabad ama weji weji ayuu u dhigay si uusan wejigiisa u arag yacni in la gow- gowrac wiilkaaga gowrac la yidhaahdo waxay yidhahan culimmadu qariib maaha laakiin ila adigu gacantaada ku gowrac baa kasii daran oo asagoo gacantiisa ku gowraco marka si uusan wejigiisa u arkin ayuu weji weji u dhigay falamaa aslama markay hoggaansameen oo amarkii ilaahay hoggaansameen amase falamaa aslama markay ay ashahaateen oo ibraahimna uu ashahatay gowricii ismaaciilna uu ashahatay dhimashadii watallahu uu u jiifiyey liljabiini dhafoor dhafoor u jiifiyey markaasaa ilaahay wanaadaynaahu an yaa ibraahiim ibraahiimow qad sadaqta ru'ya ru'yadii waa waa ka dhabaysay jooji markaasaa la amray wafadaynaahu bidibxin cadiim ilaahay markaas wuxuu leeyahy waxaan ku furannay kabshi weyn oo uu gowraco bedelkiisa gowraco halkaas ayaa maaragta ilaahay uga badbaadiyey ismaaciilna gowrici wankaasna inuu gowracana ayaa maaragta ayaa bedelkiisa layidhi gowrac la yidhi halkaasna waxaa kasoo bilaabatay sunnada udxiyada oo sanad walba ilaahay dartiisa loo qalo Ee, sacyigii umu ismaaciil ay safa iyo marwa dhex orday- ay dhexdooda ordaysana iyadana waxaa halkaas sunnadiisu kasoo bilaabatay sacyiga xajka iyo cumrada la sameeyo oo labada buurood dhexdooda lagu sameeyo sal allahu wasalam calaa nabiyina